bsmi illaahi الرxmn الرaxim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiy raximah اllah tacalى bsmi اllahi الرaxman الraxim abwab اljanaaئز can rasuuli اllahi slى اllah عalyh wslm janaazadii abwaabteedii weeyaan meeshaan rasuulka laga warinayay salى اllahu عalayhi waslm qaala alimaamu abu ciisa raximah اllah baabu maa jaءa fi hawaabi اlmariidi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii hawaabi اlmariidi qofka jiran hawaabtiisa qofka jiran hawaabtiisa iyo ajarkiisa wixii ku yimid caddayntiisii buu baab yahay qaala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim aلdariir can اlأcmash can ibrahima can اlأswad can caaئishaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yusiibu اlmu'mina mu'minka ma asiibo shawkatun qodax iyo famaa fowqahaa waxa ka sareeyo oo ka koreeyo qodaxda ama wax ka yar labada dhinacba waa gelaysaa ilaa rafacahu اllahu biha ilaa alla wuu ku kor yeelaa sababteeda darajatan darajow ku kor yeelaa waxada canhu wuxuu ka hoobiyaa xaggiisa bihaa qodaxdaas sababteeda khadii'atan gaf ayuu ka tiraa oo ka hoobiyaa ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir qofku haddii ay qodax muddo xanuunkaas uu dareemaayo daraja in kor loogu qaadaayo dembi dhaafna uu ka helayo ayaa xadiidku tilmaama ayb jiradii marka waaba kasii weyn tahay musiibo ka weyn weeyaan jirada min baabi owlaa marka iyada inuu wax ka helaayo ciraaqi darxu tahriibka wuxuu ku yidhi waliyudiin alciraaqi marka uu sheegay ciz bnu cabdisalaam iyo qowl ay leeyihiin abulcabaas alqurtubi fi lmufhim wuxuu sheegay qofka musiibada marka ajar lagu siinaayo ma waxaa shardi ah inuu sabro mase sabarka wax kale ajar oo uga helaa oo bimujarad jirada iyo musiibada inay ku dhacdo ku dhiciddaas keliya miyuu wax uga helayaa mase shay zaa'ida laga rabaayo sabar iyo wax lamida inuu la yimaado abulcabaas alqurtubi isaga wuxuu tilmaamay hawaabta in la helo oo musiibada darteed lagu helo waxay ku xihan tahay muqayadun bixusuuli sabri waa in sabar la helo ayb marka wuxuu yidhi wahuwa waliyudiin alciraaqi baa marka wuxuu yidhi wa huwa mudaalabun bidaliili calaa dalika in hawaabtan sabar ay ku xihan tahay daliilaa laga rabaa buu yidhi wahuwa mudaalabun bidaliili calaa dalika fain dakara axaadiida fiiha taqyiid hadduu sheego axaadiid ay ku sugan tahay taqyiid iyo qeyd qeyditaan fa jawaabuhu jawaabtu waxay noqonaya ana tilka alaxaadiida akharuhaa daciifun axaadiidta qofka musiibo markay ku dhacda markuu ku sabro unbuu ajeer helayaa waa daciif inteeda badan waaladii saxa minhaa inta ansaxdayna fahuwa muqayadun bihawaabin maksuus hawaab oo iska furan maahane hawaab oo gaar ah waay yacni wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nusuustan tilmaamayso qofka markay musiibo ku dhacdo dembigaa laga tiraa darajaa kor loo qaadaa waa mutlaq kuwa sabarka ku qeydayana hawaab gaara ayay wataan oo hawaabtaas gaarka ah ma la helaayo ilaa sabar in la helo maaha marka laba meelay ku kala dhacayaan xadiidtaas qeybna waxay ku dhacaysaa in hawaabku mudlaq laga dhigay waa kuwan hadda aan haynoo kale kuwa sabarka shardi looga dhigana hawaab maksuusa hawaabkaas maksuuskaa dabcan ma la helaayo ilaa in sabar la helo maahane shayga haddii shardi lagu xiray shardigiisa in la hela weeyaan laakiin isagu wuxuu ku leeyahay kuwa aan shardi lagu xirin baa jiro oo bimujarad musiibada qofka ku dhacaysaa uu ka helaayo ajar si fiican buu marka meeshaas u baxdiyey ayb weliba isaga markaa dambe wuxuu gaaray inuu yidhi faاctubira fiiha الصbru lxusuuli dalika الhawaabi الmaqsuus walan tajida xadiiثa صaxiixa rutiba fiihi muطlaqu الtakfiiri calى muطlaqi اlmaradi maca اctibaari الصabri fii dalika ma helaysid buu yihi axaadiid dembi dhaaf muطlaqa oo ku jira oo haddana sabar lagu xiray oo saxiix oo nabad gashay ma helaysid bal wuxuu keenayba axaadiid laga fahmaayo taas inaynan jirin ayb darxu tahriibka ayuu macnahaas u sheegay ayb wuxuu yidhi waqad ictabartu اlaxaadiida fii dalika fataxarara lii maa dakartuhu axaadiidta aad baan u fiirfiiriyey buu yidhi waxaana ii taxriirsamay arrinkan aan sheegay qaala wafi lbaabi can sacdi bni marka musiibadana waa laga ajarseena haddii sabar uu ku darana ajar kalau sii helaya qala wfi lbaabi can sacdi bni abi waqaas waabi cubaydata bni اljaraax waabi hurayrata waabi umaamata waabi saciidi waanasin wacabdillaahi bni camrin waasadi bni kursin wajaabirin wacabdiraxmaan bni ashar waabi muusa qala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qala ahbaranaa abi wahuwa wakiic bnu ljaraax can usaamata bni zaydin wahuwa usaamata bnu zayd alleyfiyu saxaabiga ma aha dabcan can moxamed bni camr bni caطaa wa huwa alcaamiriyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam maa min shayin shay ma jiro yusiibu lmu'mina mu'minka ku dhaco min nasabin oo noog ah walaa xasanin murug walaa wasabin daal xata alhami ilaa murugta yuhamuhu lagu murug gelinayo ilaa yukafiru allaahu bihi sayi'aatihi ilaa alla wuxuu ku dhaafaa dembiyaalkiisa ayuu alla uga asturaa qaala hada xadiidu xasanu fi hada albaab qaala wasamictu ljaruuda yaquul samictu wakiican yaquulu in lam yusmac inahu lam yusmac lama maqlin buu yidhi fi lhami anahu yakuunu kafaaratan hamigu kafaara inuu leeyahay murugta iyo qofka waxa uu ku haminayo dembi dhaaf inay u tahay lama maqal buu yidhi ilaa fi hada alxadiidi unbaa lagu maqlay xadiidkan ayb hamiga iyo xusniguna waxay ku kala duwan yihiin xusnigu wax lasoo dhaafay baad ka murugaysaa hamiguna wax soo socdo qaala waqad rawaa bacduhum qaarkood waxay wariyeen hada alxadiida can caطaaءi bni yasaar can abi hurayrata meesha uu abu saciid ka ahaa can abi hurayrata can اnabiy sal اl ly slam qaala baabu maa jaa fii ciyaadati اlmariidi qofka jiran soo booqashadiisa wixii ku yimid oo qof jiran in la booqdo qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata wahuwa xumayd bnu mascadata bni اlmubaarak ashaamiyu saduuqun qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abi qilaabata can abi asmaa alraxabiy abu asmaa alraxabiyu magaciisa camru bnu marhad ayaa la yidhaahdaa wahuwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim walarbaca can hawbana can اnabiy sal l slama qaal ina almuslima muslimku idaa caada akhaahu lmuslima walaalkiis muslimka hadduu soo booqdo lam yazal ka tegi maayo fii khurfati اljannati jannada miraheeda gurashadiisa inuu ku sugan yahay jannadii miraheedii buu guranayaa xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa qofka jiran oo la booqdaa fadliga ku jiro qaala wafi lbaabi can caliyin waabi muusa walbara waabi hurayrata waanasin wajaabir qala xadiidu thawbana xadiidu xasan warawaa abu ghifaari wacaasim اlaxwal hada alxadiida bay wariyeen can abi qilaaba yay la siman yihiin labadooda marka khaalidun ilxadaa bay la siman yihiin labadan waxay wariyeen xadiidka abi qilaabay ka wariyeen can ilashca ashcadkaana marka waa shar ayb can abilashca abulashcad alsancaani sharaaxiil ibnu aada weyaan can abi asmaa can thawbana can اnabiy sal l l slam naxwahu abulashcatay kusoo dareen marka meeshaan marka khaalid ayay khilaafeen labadooda khaalid isaga can abi qilaaba can abi asmaa buu yidhi iyaguna abulashcatay kusoo dareen qaala wasamictu muxamedan yaquulu bukhaari oo dhahayaan maqlay buu yidhi man rawaa hada alxadiida xadiidkan qofkii wariyey can abilashcaf can abi asmaa fa huwa asaxu isagaa saxiixnimo badan qaala muxamedun wa axaadiidu abi qilaabata axaadiidta abu qilaaba inamaa hiya can abi asmaa ayuu ka wariyaa ilaa hada alxadiida kan maaha wa huwa cindii aniga agteyda wuxuu yidhi xadiidkani can abilashcaf buu ka warinaa abu qilaaba can abi asmaa marka qofku marka uu yacni abu qilaaba abu asmaa wax waa ka maqlay laakiin xadiidkan kama maqlin ayb waxay kutusaya marka xifdigooda iyo sida ay yacni laba qof oo wax kala maqashay bay waxay leeyihiin xadiidkan laakiin kama maqlin yacni cilalkay xifdigooda iyo ayay kutusaysay cilalka u yaqaaneen qaala xadatanaa moxamed bnu wasiirin alwaasitiyu waa soo marnay ninkan wahuwa hiqat caabid rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadatanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khaalid alwaasitiyu can caasimin ilaxwal can abi qilaabata can abi lashcad riwaayadii caasim marka waa tana can abi lashcad can abi asmaa can thawbana can الnabiy sal ll ly slam naxwahu qala xadaثna axmed bnu cabdة الdabiyu qala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaabata can abi asmaa ayuub marka iyu waafaqay hadda khaalidoo waafaqay ayuub khaalid ibnu mehraan ayuu waafaqay ayb marka laba iyo laba hor qaala warawaa bacduhum hada alxadiida can xamaad bni zayd ayay ka wariyeen walam yarfachu nabigana ma uunan u koryeelin sala allahu calayhi wasalam qaala xadaana axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiy qaala xadaana alxuseyn bnu muxamed qaala xadaana israa'iil can huwayrin huwa bnu abi faakhitata huwayr bnu abi faakitata abuljahm daciifun rumiya birafdi rawaa lahu tirmidiyu faqad can abiihi abihi marka abu faakita waxaa la yidhaha magaciisa saciid bnu cilaaqa huwa hiqatun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maajah qaala akhada caliyun biyadii cali gacanteeduu qabtay qaala wuxuu yidhi indaliq binaa ila alxasan nakeen xasan aan u tagnee nacuuduhu waan soo booqanaynaa fawajadnaa cindahu abaa muusa ayaan agtiisa ka helnay faqaala caliyun cali wuxuu yidhi abuu muusa ku yidhi acaa'idan ji'ta yaa abaa muusaa ayb abuu muusaw aji'ta ma timid caa'idan adoo wax soo booqanaya yaa abaa muusa oo yacnii nin jiran inaad soo booqato maad u timid xasan jiradiisa inaad ka soo booqato am zaa'iran mase zaa'ir baa tahay oo nin iska yimid oo meeshan marti iskaga ah miyaad tahay fa qaala laa buu yidhi maya bal caa'idan ninkan jiradiisa mid soo booqday baan ahay fa qaala caliyun cali wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal ll ly slam yaquul waxaan maqlay nebiga oo dhahayo maa min muslimin muslim ma jira yacuudu musliman muslim booqanayo qudwatan aroortii ilaa sallaa calayhi waxaa kusa u ducayso sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysto wain caadahu cashiyatan galab hadduu soo booqdana ma soo booqdo ilaa sallaa calayhi waxaa u ducayso sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waaberiisto wa kaana lahu waxaana u sugnaanayo khariifun fi ljannati gurasho uu miraha jannada gurto ayaa jannada dhexdeeda ugu sugnaanaysa sanadkan tirmidi ninkan baa ku jiro thuwayr oo daciif ah laakiin xadiidka abu daawuud baa wariyey min dariiqi moxamed bni kathiir can shucbata can ilxakam can cabdillaahi bni naaficin can caliyin isnaadkaasna waa saxiix marka xadiidka tirmidi sanadka uu ku wariyey waa daciif laakiin abu daawuud ayaa xadiidka sanad saxiixa ku keenay saa darteed xadiidkan waa saxeix laakiin midkan abu daawuud waxaa laysku khilaafay marfuucnimada iyo mowquufnimada daara qudni mowquufnimadiisuu rajaxay abu daawuudna wuxuu rajaxay marfuucnimada oo markuu xadiidka keenay buu wuxuu yidhi waasnada hada can caliyin wausnida hada can caliyin min gayri wajhin saxiix can اnabiy sala اllahu calayhi waalihi wasalam marka wuxuu leeyahay xadiidkan wej badan oo saxiixa ayuu ku yimid iyadoo nebiga ilaa nebiga la isnaadinayo qaala hada xadiidu gariibu xasan waqad ruwiya can caliyin hada alxadiidu min gayri wajhin yaa looga wariyey waminhum man waqafahu waman walam yarfachu waxaana ku jiray dad waqfiyey oo aan nebiga u koryeelin laakiin marfuucnimadana a'imaa ku saxiixisay sida abu daawuud qaala baabu maa jaءa fi اnnahyi can اtamanii lilmowti baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi اnnahyi iska reebidda layska reebay can اtamanii lilmowt geeri in la tamaniyo qofku inuu geeri tamaniyo uu yidhaaha lamaad dhimatid oo dhimasho markaa uu tamaniyo u yeerto iska reebidda layska reebay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa moxamed bnu jacfari wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaq can xaariata bni mudarib wahuwa alcabdiyu hiqat qaala dakaltu calaa khabaabin ayaan u galay waqad iktawaa fii banihi isagoo calooshiisa iska gubay caloosha ayuu dab iskaga dhigay oo iskaga gubay faqaala wuxuu yidhi maa aclamu ma ogi axadan qof min asxaabi nabiyi sal l l slama ka mida laqiya min albalaa'i balada xaggeeda kala kulmay maa laqiitu intaan la kulmay laqad kuntu waxaan ahaa wamaa aji laqad kuntu yani waan ahaa wamaa ajidu xaalaanan helaynin dirhaman dirham hal dirham calaa cahdi rasuuli illahi sal l slam waqtigii nebiga wa fii naaxiyati beytii gurigaygan geestiisa dhexdiisa waxaa ah arbacuuna alfan afartan kun oo dirhama hadda ii taaliy waana isoo martay waqti aanan hal dirham haysanin haddana afartan kun baa ku jirta gurigan walowlaa ana rasuula allahi sal l slama nahaanaa haddii lala yahay nebigu inuu naga reebay ow nahaa ama uu reebay an natamana almowta geeri inaan tamanino la tamanaytu waa iska tamanin lahaa haddii nebiga uu naga reebi lahayn geeridanba iska jeclaysan lahaa marka geeridan la tamaninayo dabcan hadda xadiidkan mutlaqay ku tahay laakiin isagoo muqayada xadiidka anas ee imaan doono qaala wafi lbaabi can anasin waabi hurayrata wa jaabir qaala xadiidu khabaabin xadiidun xasanun saxiix wqad ruwiya can anas bni malikin ayaa laga wariyey can الnabiy sal ly slam anahu qaal laa yatamanayanna axadukum midkiin yownan tamaninin almowta geeri lidurin nazla bihi dhib ku yimid dartiis marka xadiidkii hore mudlaqa ahaa kanaa lagu qeyda haddii marka dhib macnuhuna marka wuxuu yahay waxa dadku ay u tamaninayaan sida badan waa dhib ku yimid dhib adduunyo ku yimid marka dhib yacnii diineed ee qofka ku yimid ee uu ka cabsaday hadduu sii noolaado armaad fitnadan dhex gashaa buu isiiri diinta darteedu u cabsaday way bannaan tahay markaas oo saxaabo badanna waa tamaniyeen yacnii diinka iyo wax qofka uu ku fara adeyga diinka uu ku gacantiisa midig ku qabsadana diinka ugu weyn haddii isaga in la waayo ay noqoto inaan la noolaanin baa roon hadiiba isaga noloshu hadday keenaysa in isaga la waayo inaan la la noolaanin baa roono markaa qofkii waa tamanin karaa geeridii lidurin nazala bihidaasna laa mafhuuma lahaa ciraaqi sidaasuu yidhi waliyudiin leanna maxaa yeelay lidurin nazala bihida macnuhu maahan qofka dhib iyo isagoon dhib haysanin oo barwaaqo isaga jira geeri waa iska tamanin karaa macnaheedu saas ma aha laakiin sida badan kharajat makhraj alghaalib sida badan dadku geeri goormay u wacdaan waa marka dhib uu haystay geerida iyo dhimashada raboodaan laakiin haddii uunan dhib jirin nin geeri u yeeranaya mabaleba dhib iyadoon dhib jirin marka kharajat makraj alghaalib ayay ka soo baxday haddii marka aan dhib jirin in la tamanin kara ma aha marka ma laga fahmi kara saas ayb waxaa kaloo waliyudiin alciraaqi uu faa'iideeyey wuxuu yidhi nahyigan laa yatamanayanna maxaa lagu xambaara hal huwa liltaxriimi am lilkaraam litanziihi muxuu noqona wuxuu soo guuriyey buu yidhi alxaafid alciraaqi fii sharxi tirmidi ijmaac in uu yahay karaahatu tanziih ee aynan ahayn taxriim ayb waxaana ka sarfinaya buu leeyahay warkan ka dambeeyo allaahuma axiinii maa kaanat alxayaatu khayran lii iyo waxyaalkaas waliyudiin laakiin wuxuu yidhi laakin saraxa abuu cumara bni cabdilbar bitaxriim laakiin abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar baa wuxuu caddeeyey nahyigu inuu yahay litaxriim xoogaa marka ijmaacaas buu tacqiib iyuu tacqiibiyey dhib iyo markuu ku yimaado diineedna waa u tamanin karaa isaga xadiidkii waxaa laga qaadanayaa ee saacadda ma dhacayso ilaa qofka uu yimaado qabriga qof kale ee uu gal dhulka uu galgasho isagoo markaa dhahaya laytanii makaanahu alla ninkan booskiisa maan gala riwaayaadka waxaa ku jirtay dhibka iyo ku yimid dar diin u dhihi maayo ee dhibaatada ku timid darteed ayuu u leeyahay marka in diin loo dhihi karaa laga qaadanaa qaala xadaanaa bidalika caliy bnu xuj ayb wuxuu yidhi marka lidurin nazla bi walyaqul ha yidhaahdo allahuma axiinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahu inooley inta ay noloshu khayr ii tahay watawafanii i oofso idaa kaanat alwafaatu khayran lii oofsashadu hadday aniga khayr ii tahay oo sidaas ha ku xiro qaala xadaanaa bidalika ali sanadkii buu gadaal ka keenay qaala xadaanaa bidalika caliy bnu xujrin qala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya qala xadaanaa cabdulcaziiz bnu suhayb wahuwa albunaaniyu can anas bni maliki can اnabiy sal l slam bidalika qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa fi اtacawudi lilmariid qofka jiran in lagu tufo oo ilaahay la magangeliyo oo laga magangeliyo sharta lagaga tufo qala xadaanaa bishr bnu hilaalin isawaafu lbasriyu huwa hiqat qala xadaanaa cabdulwaariث bnu saciid can cabdilcaziizi bni suhaybi can abi nadra can abi saciidin ana jibriila ata nabiya sal l slam jibriil nebigu u yimid faqaala yaa muxamadu ishtakayta muxamedow ma xanuunsatay qaala nacam buu yidhi haa waxaa laga qaadanaya nebigu inuu bashar ahaa oo xanuunsan jiray sida dadku u xanuunsadaan waa xanuunsan jiray oo jirada nebigu mustaxiil kama aynan ahayn oo ku bannaanayd qaala nacam buu yidhi haa qaala bismi illaahi markaa jirada bani aadamku naqsi yacni markaasi naqsi oo ambiyadoo kale laga nasaho ma aha qaala wuxuu yidhi bismi illaahi arqiik ilaahay magaciisaan kugula tufayaa min kulli shayin shay dhammaantiis baana kaaga tufayaa yuhdiika adiga ku dhibayo min shari kulli nafsin nafsad kastaa sharteeda iyaan kaaga tufayaa wa caynin iyo il xaasidatin oo xasidayso nafsad kasto iyo il kastoo wax xasado isha wax xasdaysaa shar baa ku jirto shar baa ku jirto qalbigaa xun qalbigii marka ishiiba usoo gudbinayaa ishaasi marka ta'hiir bay yeelanaysaayo qofka ay fiiriso waxaa laga yaabaa inay ta'hiir ku samayso ayb wa min shari xaasidin idaa xasadna alla waa ka yiri bismi illaahi arqiik ilaahay magaciisaan kugu kugu kugu tufayaa wallaahu yashfiik allah ku caafinayo ayb marka ducadan iyadana qofka jiran in lagu akriyo oo markaa loogaga tufo qofka markaa yacnii il iyo nafsad xun oo khabiiso ah iyo ay ku jirto ayb yaa lagaga tufa alimaam ibnu lqayim badaa'icu lfawaa'idka tafsiiru lmucawidateynka markuu ka hadlaayey caynta iyo isha iyo qofka caa-inka ee wax ilaysanaya xaasi xasadku ku jira aada buu uga hadlay asbaabta looga badbaadana waa ka sheekeeyey qaala xadahanaa qutaybatu marka qofka jiran in lagu tufi karo qala xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa cabdulwaaris bnu saciid can cabdilcaziiz bni suhaybin qaal dakltu ana wahaabitun اlbunaniyu aniga iyo haabit ayaa galnay calaa anas bni maalikin baan u galnay faqaala haabitun wuxuu yidhi yaa abaa xamsata anasow ishtakaytu waan xanuunsaday faqaala anasun anas wuxuu yidhi afalaa arqiika ma kugu tufaa biruqyati rasuulillahi sal ll ly slam nebiga tuftiisa ma kugu tufaa qaala balaa buu yidhi haa qaala allaahuma raba annaas mudhiba albaas ishfi anta shaafi allaahuma yaa allaahu allow raba annaasi yaa raba annaasi dadka midka rabbiga u ahow mudhiba alba'si baaska midka tagsiinayow ishfi caafimaad sii ishfi shaafi anta adigu ashaafi ayaa tahay midka wax caafiyo ashaafi marka asmaada allay ka mid tahay xadiidkaanaana laga qaatay allaahu huwa ashaafi caafimaadka marka isagaa hibeeyo oo bixiyo dadkan kale midka wax tufaayo tufta dhakhtarka kulligood biidnillaahi bay caafimaadka uu sabab ay ugu noqon karaan oo ilaa haddii idin alla meesha uunan oolin tajribadaaba lagu arkaa qofkiio wax weyn aan qabin lala tacaalayo lagu dadaalayo oo haddana iska dhimanayo xanuunkii aan ka raysanaynin waa aragnaa mar kasta marka daawo haddii ilaahay kugu daro takhtarkana ku daaweyn karaa ninka kugu tufayana tuftiisu markaasay wax ku anfici shuruudda marka ruqyada sharcigaana waxaa ka mida qofku inuu aamino in ruqyadaasi bidaatihaa inayna wax u taraynine ee biidni illaahi ay wax ku tarayso laa shaafiya mid shaafiya ma jira ilaa anta adiga maahani ku kaloo wax shaafinaya ma jira shifaaan shifaa caafimaad si laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman wax jira ah shifa marka aan wax jira ah ka tegaynin shaafi oraysi qaala wafi lbaabi can anasin wa caaishata qaala xadiidu abi saciidin xadiidun xasanu saxiix qaala wasaltu abaa zurcata abuu zurcata araazi baan su-aalay buu yidhi can hada alxadiidi xadiidkan faqultu lahu waxaan ku idhi riwaayatu cabdilcaziiz can abi nadrata can abi saciidin asaxu aw amase xadiidu cabdilcaziiz can anas tii hore marka fiiri waa cabdulcaziiz can abi ayb xadiidkan baa marka waxaa lagu wariyey cabdulcaziiz bni suhayb can abi nadrata can abi saciid kii hore iyo kan cabdulcaziiz can anas xadiidkii hore ee midkan labadooda yaa asaxnimo badan qaala wuxuu yidhi abuu zurca kilaahumaa saxiixun labadoodaba waa saxiix yacni xadiid cabdilcaziiz ibni suhayb albunaani can anas iyo xadiidu cabdilcaziiz ibni suhayb albunaani can abi nadrata can abi saciid oo min musnadi abi saciid laga dhigo labada waa saxiix badanaa marka tirmida cilalka wuxuu ka wariyaa abu zurca bukhaari iyo daarimi iyo cali bn lmadini qaala akhbaranaa bidalika cabdusamad bn cabdilwaariث can abihi can cabdilcaziiz bni suhayb can abi nadrata can abi saciid wa can cabdilcaziiz bni suhayb can anas labadaba waa nooga wariyey qaala baabu ma jaءa fi اlxahi calى اlwasiyati dardaaranka qofka uu dardaarmayo laysku booriyey wixii ku yimid caddayntiisiibu u baabiyahay yacnii wasiyada qofku inuu dardaarmo dardaaran ka tago qaala xadaanaa isxaaqu bnu mansuur wahuwa isxaaqu bnu mansuur bni bahraam alkowsaj qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slama qaal maa xaqu imri'in muslimin qof muslima xaqiis ma aha yabiitu baryaayo leyl yabiitu inuu baryo leylatayni laba habeen baryayo walahu shay-un shayna oo u sugnaaday shayga oo yuusii fiihi ou ku dardaarmo xaq uma leh ilaa wa wasiyatuhu ilaa dardaarankiisu in dardaar ilaa walxaal wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun ay tahay cindahu agtiisa yani qof inuu laba habeen baryaa isagoo wuxuu ka dardaarmo haystaa xaq uma leh ilaa dardaarankiisu inuu u qoran yahay maaha xadiidka marka waxaa ku sugan fiihi alxathu calaa qisari alamal xadiidku marka wuxuu nagu boorinayaa qofku inuu iididiilada iyo ama amalka inuu soo gaabiyo oo adduunyada waqti dheer aad noolaanaysa iyo waxaa inuuna ku tashanin maxaa yeele haddaad mar walba dardaarankaagii qorto nin mowt xasuusan baad noqonaysaa dayib dardaarankaas marka in la dardaarmaa waajib miyaana a'immadu waxay yidhaahdeen ahlu taxqiiqa waa waajib haddii adiga xaq kugu tacalluqaa uu jiro dayn ayaa lagugu leeyahay maalan dad baad ammaano u haysaa inaad dardaaranto waa waajib waxaana ku tusaaya walahu shay-un yuusii fiih wax uu ka dardaarmuu haystaa xaq adiga lagugu leeyahay baa jiro waa inaad iska qortaa leanna xuquuqda gudashadeedu waa waajib haddii kale marka xaqaasi waa dhumayaa hadhow haddii aadan dardaarmin waxba sheegin xaqii adoo lagugu leeyahayna waa tagtay waana dhumay marka qofka taasaa laga rabaa qofkii laakiin aan deynna lagu lahayn ammaanaadna aan dad u haynin isagu inuu markaa yacni dardaarmo sunnay u tahay xukunka wasiyadu sidaas qaala wafi lbaabi can ibni abi awfa qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanun saxiix baabu maa jaءa fi اlwasiyati bالثuluثi wالrubuc dardaaranku marka dabcan annago hadda kita abwaabu ljanaa-is aan ku jirnaa laakiin waa ka horeysaa muqadamaadkii janaa-iskii buu marka intaanay dhicin muqadamaadkii buu galay ayuu ku jiraa qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu marka wuxuu ku yimid buu leeyahay wasiyo la dardaarmo bihuluثi wالrubuc saddex meelood meel maalkaaga inaad ka dardaaranto ama afar meelood meel qال xdثna qتyبة qال xdثna جrيr هو بن cبدالحميد الضبي عن cطاء بن السائب عن أبي cبدالرحمن السلمي عن سعد بن مالك qاaل cاadnيi رsuuل اللahi صلى اه عل سلم نبga ay soo booqday وأna mريض anoo jiran faqاala wuxuu yihi أwsayta ma dardaarantay qلtu نacم hah qaala bkم imisaad marka qofka jiran marka aad u timaado haddii uu miyirkiisa qabo waxyaabaha in lagu waaniyaa ay fiican tahay waxaa ka mid a war iska dardaaran waa dhiman rabtaa maal inaad dhiman dhimataa la arkaayo maalkaagii wax sadaqo jaariya wax un kamida kasii dhigo si aakhira uu kusoo anfaco waana macnaha lagu macneeyo waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyataqu llaha waliyaquluu qowla sadiidan macaanida lagu macneeyo macno ka mida qaala bikam imisaad dardaarantay buu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi bimaalii kullihi maalkaygo dhan fii sabiilillahi baan u dardaaran qaala wuxuu yidhi famaa tarakta liwaladika ilmahaaga maxaa uga tagtay qaala wuxuu yidhi hum aghniyaau bikhayrin dad wax haysta waaye hum bikhayrin bay ku sugan yihiin qaala nebigu wuxuu yidhi owsi bilcushri toban meelood meel dardaaran qaala famaa ziltu ma aanan ka tegin buu yidhi unaaqisuhu inaan la nuqsaantamayo oo yacni adba la yaraynayo la yaraynayo xataa qaala oo yacni cushurkii kasoo hoos uga soo dhig marka mar walba marka cushurka hoos looga yimaado inta la dardaarmayaa badanayso soo maha toban meelood meel dardaaranal sagaal meelood meel dardaaran siddeed meelood meel hadba marka yacni waxaa weeyaan thumun iyo cushur thumunaya a badan cushurkaa yaraanaya soo xataa qaala ilaa uu yidhi awsi bihuluthi wahuluthu kabiir huluth dardaaran yani hulutku waa weyn yahay yacni huluth in la dardaarmo iyo in cushur la dardaarmo cushurkaa yar soo maha huluthkaa badan qaala isaga marka hoos baa lasoo aadaa nuqsaan laakiin dardaarankii baa badanaya qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi fanaxnu anagu nastaxibu waxaan sunnaynaynaa an nanqusa inaan ka hoos marino min athuluthi thuluthka liqowli rasuuli llahi sal ly slam wathuluthu kabiirka nebigu yiri xataa thuluthka in xoogaa hoos laga maro oo khumus iyo rubuc iyo la dardaarmo qala wfi lbaabi can ibni cabaas qaala xadiidu sacdin xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin waqad ruwiya canhu kabiir wayurwaa kaiir qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi laa yarawna ma arkaan an yuusiya arajulu qofku inuu dardaarmo biakhara min athuluthi wax saddex meelood meel ka badan ayb wayastaxibuuna waxay sunaynayaan an yanqusa min athuluthi thuluthka inuu weliba ka nuqsaano oo hoos ka aado wa qaala sufyaanu thawriyu kanuu yastaxibuuna fi lwasiyati dardaaranka waxay sunayn jireen alkhumusa in la dardaarmo shan meelood meel duuna rubuci afar meelood meel ka yar lianna khumus iyo rubuc khumusaa yar waarubuca ayay dardaarmayeen duuna hulusi hulus ka yar waman awsaa bihulusi qofkii dardaarmo falam yatruk shay-an waxba kama tegin ninkii huluska gaarsiiyey waxba ma dhaafin lianna hulus ka badan maba laga yeelayo awel walaa yajuusu lahu uma bannaana ilaa huluu hulus unbaa u bannaan culammada marka waxay yidhaahdeen maa zaada cala thuluth in la diido maxaa loo diidaana qofka dardaarmaayo waa maxjuur wixii maa zaada cala thuluth thuluth wixii ka badan cilladuna waxay dhaheen limaslaxati alwaratha dadka isaga dhexlayaa loo danayna saas darteed ahlucilmiga qaar ka mida waxay yidhaahdeen dadka isaga dhexlaaya hadday dad waaweyn ay yihiin rushdina u saaxiiba dad maslaxadooda garan karo oo qaangaara ah hadday ayagu u oggolaadaan oo yidhaahdaan hulud ka badan iska dardaaran waa oggolnahay waa ansaxayaa bay dhahay leanna nimankii ayaga dartood loo sharaayay iyaga xaqooda waa waa ka tanaasuli karaan xukunkanna waa xugun macquululmacnaa ah bal hadday yidhaahdaan annaga waxba kaama rabna maalkaaga dhan lilaahi lilaahi ka dhigo waa ka dhigan karaa leanna awal ayaga dartood ayaa looga manciyey mar haddii iyagii marka oo xadiidkaaba tusaayo inaka yacni an tadara warahataka akhniyaa-a ayaa yani inaad ka tagta iyagoo waxhaysto iyaa ka wanaag badanoo min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas laakiin ilmo yaryaroon waxba cafin karin hadday ku jiraan maya uluka unbuu ku ekaana qaala baabu maa jaءa fi talqiini اlmariidi cinda almowt waاdducaa'i lahu uludkaas markaa dabcan de goormaa laga feerinaa marka marku dhinto yaa laga feerina markuu dhinto yaa laga feerinaa wasiyada maadaama ay tabaruc tahayna waxaa laga jarayaa maalka ninku marku dhinto godqodadiisa diyaargarayntiisa dayntii baa laga bixinayaa marka intaa laga bixiyo wixii soo haro ayaa wasiyada laga bixinaa wasiyada maadaama iyadu ay tabaruc tahay raasumaalka ka go-i mayso ee waxay ka go-eysaa iyada wixii ka dambeeyo waxay ka go-eysaa waxyaabahan markii la bixiyo kadib haddii inta dayntii la bixiyo waxba soo hari waayaan dardaarankii waa u dhammaatay qaala baabu maa jaءa fi talqiini اlmariidi cinda almowti waاdducaa'i lahu qofka jiran in loo laqino laa ilaha illa اllah cinda almowti dhimashada agteeda waاdducaa'i lahu iyo in loo duceeyo qaala xadaثna abu salamata yaxya bnu khalafin اlbasriyu wa huwa aljubaariyu saduuqun qaala xadaثna bishru bnu اlmufadal can cumaarata bni gaziyh huwa laa ba'sa bihi can yaxya bni cumaarata wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi saciidin اlkhudriyi can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal laqinuu mowtaakum kuwiina dhimanaya u laqina laa ilaaha ila اllahu u laqina dadkiina dhimanaya laa ilaha ila اllahu u laqina macnaha marka waxay tahay in laa ilaha illa اllah waqtiisa lagu dhaho haddii hal mar uu yidhaha laa ilaha illa اllah waa bis baa laga dhaafa ilaa uu war kale sheego hadduu war kale sheego laa ilaha illa allahu baa haddana la dhahay si aakhiru kalaamihi ay laa ilaha illa allahu u noqoto ilmuhu markay dhalanayaanna waa lagu addimaa laa ilaha illa lahudi baa la maqashina markay adduunyada kasii baxaayaanna oo fi insiraafihim min addunyaa ay joogaanna in iyagana laa ilaha illa lahu ay uga baxaana fiican oo waa loo laqinaa labada marba waa la laqina nolol inta aada nooshahayna laa ilaha illa lahuda inaad ku noolaataa la rabaa haddii aad laa ilaha illa lahuda ku noolayd in sha allah waa ku dhimanaa qofka abuu zurcat araazi tarjamadiisa ayaa waxaa lagu wariyey in ay u yimaadeen abuu xaatim iyo moxamed ibnu muslim ibni waara rag badan oo akhyaaro culamo ah ayaa u yimaadeen muxadisiina markaasay waxay yidhaahdeen isagana marka wahuwa fi nasci isagana marka naftii baa laga qaadaya sakaraaduu saaran yahay markaasay yidhaahdeen aan u laqino laa ilaha illa allah markaasaa waxay yidhaahdeen abuu xaatim uu yidhi anigu waa ka xishoonayaa buu yidhi oo waa ka haybaysanayaa inaan abuu zurca u laqino laa ilaha illa allah laakiin waxay yidha wuxuu yidhi tacaala fal nudaakir aan samayno mudaakaro xadiidka ay ku jirto bal aan akhrino isagaa marka xadi inuu qabsadaa laga yaabaa xadiidkii bay marka bilaabeen xadiidka mucaad abuu xaatim wuxuu yidhi qaala xadaanii fulaan qaala akhbaranii fulaan meel dhexe markuu maraya buu xaggana u wadi waaye xaggana u dhaafsiiyo ilaahay umbaa waana xafidsanaayo xadiidka laakiin karaama ilaahay abuu zurca uga wadaa arrintaas waa wadi waaye fartaja calayhi alxadiid xadiidkii baa ku fariistay ibnu waara bilaabay sidoo kale isagana waa wadi waaye meel markuu gaaray markaas isagii baa marka indhaha intuu kala qaaday buu bilaabay xadiidkii oo wuxuu yidhi qaala xadaanii fulaan qaala xadaanaa fulaan qaala akhbaranii fulaan can fulan can mucaadi bni jabalin man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah markaa waxay yidhaahdeen kharajat nafsuhu min aakhiri ilhaa'i nafsadiisa waa ka bax waxay baxday marka uu yidhi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ma gaarin xataa intaasay nafti uga baxday isagiina marka ilaahay karaamo uga dhigay tawxiidkiina waa qabsaday leanna waa ku noolay ninkan noloshiisa intay ahayd wuxuu ku noolaa xadiidka nebiga inuu xifdiyo weriyo ku dhaqmo faafiyo ayuu ku noolaa dayib marka qofkana waxaa lagu soo saaraa wuxuu ku noolaaday bacfigana ayb macnahaasaa ku jira marka ayb ibnulqayim wuxuu tilmaamay kitaabkiisa addaa-u dawaa dad iyaguna la karsii waayo laa ilaha illa allah cabdulxaq alishbiili kitaabkitaabu alcaaqiba qisas badan oo isaguna keenay dad noocaas oo kaleo iyaguna laa ilaha illa huda qabsan waayna ninbuu sheegay ibnulqayim aada u zinada iyo waxyaabahan shahawaadkan naagaha iyo ku mamanaa markaasu wuxuu arkay gabar albaabkiisa hortiisa socoto oo raadinaysa meel oo dhahayso ayna xamaamu minjaab markaasuu yidhi halkan waayo soo gal waa soo gashay markaasuu albaabka ku xiray markaasay tidhi war tay markay aragtay inay ku jirto ayay waxay tidhi waayahay wax walba waa isu kaamakanina waana ku ogolahay waxaan cunno keen waa baahanahay ninkii marka intuu kala batay buu orday cunuu raadiyey albaabkiina isagoo furanuu ka tegay iyadiina marka waa ka baxay dalaq marka cuntadii wixii isagoo la ordaayo u keenay daa'iman dadka shahawaadka ku maman nafsadooday addoomo u yihiin ma dad aada u liita wa qofka hadduu shahwo ku maman yahay markaasu wuxuu soo galay gurigii male qofkii markaasu wuxuu ku waa wuxuu ku yacni hadalkiisu iska noqdayba wuxuu dhihi jiray yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi yaa ruba qaa'ilatin yowma idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi markuu dhiman rabaa waxaa la yidhi qul laa ilaaha ila allah markaasuu wuxuu leeyay yaa ruba qaa'ilatin yowma idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi sidaasay nafta uga baxday walciyaadu billah kuwa nin kastoo macsida uu ku maman yahay unbaa nafta uga baxay kuwo kale waxau sheegay jarka iyo shataranjiga qul laa ilaaha ila allah markaasu wuxuu leeyahay haah halabtu rakh wixii wuxuu sheegayaa bahashin mid kale waxaa la yidhi buu yidhi marka laa ilaha illa allahu baa loo laqinay markaasuu yidhi kayfa aquuluhaa walaa aclamu anii sajadtu lilahi sajda allah mustacaan seen u dhahaa laa ilaha illa allahu buu yidhi weligeyba ilaahay uma sujuudin aduu qisaskaasu ka hadlay marka aada u fara badan waxyaabaha dabcan marka qisasku waxaa laga fahmaa waxyaabaha khaatimo xumada sababaa inay u badan tahay wax qofka qalbigiisa galay ku weynaaday oo aan fiicnayn inta badan waxaasa khaatimada hadlay haddii qofka qalbigiisu marka alle ku weyn yahay oo qur-aankii ku weyn yahay oo sunnadii nebiga ku weyn tahay waa fiicnaanaha ayb wixii ku weyn marka haddii wax xaqiir oo liito qalbigaaga aada ku weynaysana amaan shahawaad naageed ha noqdaan adduunya ha noqoto wax lamida waa khaatimaday kaa dhuminayaan ayb qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waumi salamata wacaaishata wajaabirin wa sucda almuriya whiy امrأة طلxة بن عbayd اللahi qala xadiiث abi سacيidi xadiiث غrيb xasn صحيix qala xadaثna hnaad qala xadaثna abu mعaawiية عn الأcmش عn shaqيqi عn أmi سلمةa qاlat qala lana rasuul الlahi sl اه sلم nebiga wuxuu nagu yidhi idaa xadartm الmariiضa qof jiran haddaad u tagtaan aw اlmayita ama midka dhintay faquluu khayra khayr dhaha faإn الmalaaئkaةa malaa'igta yuؤminuuna عlى ma taquluun way aaminsanayaan waxa aada dhahaysaan qaalat waxay tihi walamaa maata abuu salama markuu dhintay ninkeedii abuu salama ataytu nabiya sal ll l slam nebigan u imid faqultu yaa rasuula allah ina abaa salamata maata abuu salama waa dhintay qaala wuxuu yidhi faquulii dheh allaahuma kfir lii walahu wa acqibnii minhu cuqbaa xasana ilaahu ii dembi dhaaf isaga u dembi dhaaf wa acqibnii minhu i xaggiisa waxaad igaga wa acqibnii cirbisii minhu isaga beddelkiisa cuqbaa xasanatan cirib wanaagsan qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi faqultu waan dhahay ducadaasi fa acqabani illaahu minhu alla wuxuu beddelkiisa ii ciribsiiyey oo gadaashiisa iiga keenay man huwa khayrun minhu qof isaga ka khayr badan oo ka fiican rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo alla wuxuu ii cirbisiiyey oo isaga gadaashiis uu ii dambeysiiyey nebi maxamed qaala washaqiiqun huwa bnu salamata abu waa'il alasadiyu qaala xadiidu umi salamata xadiidun xasanun saxiix waqad kaana yustaxabu waxaa la sunnayn jiray an yulaqana almariidu midka jiran in loo laqina cinda almowt geerida agtiisa laa ilaaha ila allah wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen idaa qaala dalika maratan hadduu mar yidhaahdo walam yatakalam bacda dalikana ounan hadlin markaa kadib falaa yenbagii an yulaqana in loo laqinaa ma habboona walaa yukhara calayhi fi hada mana lagu badinayo qaala waruwiya can ibni lmubaarak annahu lamaa xadarathu lwafaatu geerida markay ku timid jacala rajulu ninbaa wuxuu gudagalay yulaqinuhu laa ilaaha ila allah inuu u laqinayo wa akara calayhi waa ku badiyey faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahi bnu lmubaarak wuxuu ku yidhi idaa qultu haddaan dhaho maratan hal mar fa ana calaa dalika waa ku suganahay maa lam atakalam bikalaamin haddaanan war kale ku hadlin ninkii laa ilaaha ila allah intii yidhi kadib maba hadlinba koomuu galay war dambe waa dhammaaday wuxuu dhintay hal sano ka bacdi ninkaan laa ilaha illa lah waa ku aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah waa ahay aakhiriyada marka waxaa laga fiirinaa inay isla cirbiyaan shardi maaha warkaaga ugu dambeeya un in inuu ahaado maa lam atakalam bikalaamin haddaan mar dhaho faana calaa dalika maa lam atakalam bikalaamin haddaanan ku hadlin wainamaa macnaa qowli cabdillaahi cabdullaahi warkiisa wuxuu yahay macnihiisa inamaa araada wuxuu doonay maa ruwiya can nabiy sal l slam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna warkaas buu markaa uu sheegaya warkiisa marka macnaha uu u socdaa kaas intaas marka waxaa ku joogta kun xadiid kun xadiid oo kitaabka yaan yaa halkaas ku taagan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed